magaalada cadaado xilligan aan kula hadlayo waxaa ka socotaa munaasabad ballaaran oo lagu xusayo labaiyo tobanka abril konton iyo lix sano guuradii kasoo wareegatay as aaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadan waxaa kasoo qayb galay taliyaasha ciidamada iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan ciidanka qeybta koob iyo labaatanaad ee xaruntooda magaalada cadaado ayay ka socotaa munaasabadan oo ah mid aada u weyn oo ay gaadis ku marayaan ciidamada qaybahooda kala duwan iyo gaadiidka gaashaabanba marka iminka ayay socotaa munaasabadii adoo sharaxaad ka bixinaya xafladda sida u dhaceyso iyo dareenka saraakiisha iyo ciidamada ka muuqata maanta bal arrimahaas oo dhan iyo xaaladda ammaanka bal faahfaahin ka bixi xaaladda ammaanku aad bay u wanaagsan tahay marka la ego jooga wax mushkilad xagga nabadgelyada ma jirto munaasabadana waxay u socotaa si aada u qurux badan oo runtii niyad gelisay shacabka soomaaliyeed ee daawanaya islamarkaana dareemaya in qaranka soomaaliyeed mar labaad uu xoogeysanayo sharaftiisii iyo haybadiisiina ay soo laabanayso marka la eego tirada ciidamada sameynaya dabaaldega sida ay u dhisan yihiin tababarkooda iyo qalabkoodaba runtii waa mid niyadda u dhisaysa shacabka soomaaliyeed
yaa kuu muuqda mas-uuliyiinta galmudug ee munaasabada ka qayb ammaanduulaha guud ciidanka qeybta koob iyo labaatanaad cornel ciro taliyaasha xurmada iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan milatariga soomaaliyeed sidoo kale waxaa la filayaa xafladda inay kasoo qayb galaan madaxda galmudug qaybahooda kala duwan